bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hiraafeyle dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtan weli baan ku weynaa wararkan ka dambooya ee degmada warlaweyn iyo xaaladda owlila gaboojiyahay qofkiin ka horreeya ee coronavirusan ka dhimiday shalay gelinkii dambe magaalada caasimadda ee muqdisho wasaaradda caafimaadka maba xaqiijiday kiisas cusub oo coronavirus ah shaqaale ku tirsan wasaaradda caafimaadka oo laku helay cudurka coronavirus ra-iisul wasaare xukuumadda oo lama kumida shaqaalisha in magacaabay iska hirowka iyo maamulowka kaalmada adduunka in ka talagalay ku horsadowka viruska covid sagaal dowladda soomaaliya oo qalab caafimaad ku helay dowladda talyaaniga xaab oo daraad dhintay dhuusamareebkoy hatana reedanka nagdi gaalkaciye marlamaada dhuusamareebhaka nagdi ciidanka nisa iyo beleeska galmudugna howlgal qorshaysan iyo fuliyeen wararka in ka damboy ee xaaladda caafimaadda ee ra-iisul wasaaraha baritan wararkaana ka dheegi doontaan iyo isbahaysiga sacuudiga ee yemanka dagaalamo oo xubad joojin qaaday
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
taariikhda waliba waas abriil sagaala mar ahayta sanadkana labada kun iyo labaatanku hiraabnimo khamiisa warkan oo xusnaysiina darar sii doona cabdulaahi jeeriya warkan in farsameehay warkii oo faahfaahsan qofkii in ka horreeya cudurka coronavirusan ka dhimiday magaalada caasimadda ee muqdisho xubno kumidda wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya iyo warbaahinta meybaan xaqiijiyeen intii qofkii in ka horreey oo coronavirus usan ka dhimida guda soomaaliya lanka amuudiya kuma tahay siyeed qof oo horey wasaaradda caafimaadka soomaaliya in sheegtay intii laku helay coronavirus sanadka lanka dhimadayaa laka sheegay intii konton iyo siyeed jarhay ehelka marxuumka iyo coronavirus mebasaas oo kale xaqiijiyana intii maalmood laha dhaafay use cisbitaalka yaala muqdisho ka jari ka hor intii lanku wareejinay cisbitaalka martine oo lanka talagalay dadka qaba coronavirus qofkiian ka horreeyay oo cudurkan amuuda guda wadanka soomaaliya ee nagday marxuumkaas wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya fawziye abiy karnuur ayaa xaqiijiday intii qofkii in ka horreeyay soomaaliya in ka dhimiday cudurka coronavirus dhinisha marya hadali mibasaas oo kale xaqiijiday intii afar qof oo kale laku heli cudurka corona wasiirka caafimaadkii mibaan ka baaqday bulshada soomaaliyeed intii horahan talooyinka caafimaadka tirada guud ee dadka use saameeyay coronavirus ee soomaaliya deeraasa guutaan tuma i lama qof meelahal qofna amudi kono ku faysadi dhinaca kale bulshada soomaalida gaar ahaansha ku nool magaalada muqdisho iyo siwal caadi aan aragahay cudurka coronavirus iyo oo taxadir gooni eba muujihayna weli la eray gooboon iska seetan seedahayan saas oo kale hoteelada way kashahay dhammahay weli iyo weliba mugaayido si wararka muqdisho ku kohahayan dowladda soomaaliyana arrintaasee weliwal xoogae ku muujihayta oo ku obsi qabta antahoo bulshada aniskoyta cudurka coronavirus dadka la ridi kora isla wararka coronavirus ee gudar jarnaha shaqaale ku tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya iyo coronavirus laku helay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada yimaba oo ku duulahaas waajibaadka ku saaran intiya la wadaagta bulshada soomaaliyeed hadbuulayaha ku cusboonada caabuqo covid tome sagaal mayba ummadda la wadaagaasaha qodobadun yaalaka ari war qoraaleha ku baahiyay kow mayba wasaaradda idaayase intiusa bilowday faafowka cudurka ee bulshada dhatiyo lama mayba wasaaradda xaqiijiday shalay afar xaaladood oo cusub oo la xidhiira caabuqa covid tome sagaal taas oo tirada guud ee xaaladda caabuqa covid tome sagaalka dhakaasa tome sagaal qof guda soomaaliya sadi afarta xaaladood ee cusubyo ee dad dhammaantiyo wadanka dhatisroogi oon lahayna xiriir dhiniga banaanka ee afar mayba saas oo kale amuuday ilaahay naxariisa xaaladii inka horeyti ee caabuqa la xiriira qof soomaali oo kontonsiyeed jar ah kaasi oo nagadaw dhimashadiin ka horeeytay guda wadanka shan mayba ku mid aha dadka laku heli cudurka lama sarkaal oo ku mid ah shaqaale wasaaradda caafimaadka taas oo qasabka dhikaasa dhammaan dadkii la shaqeeyay ama hariirkiio la suubyan inti karantiil galan inti laku xaqiijiyo baaritaansho li wasaaradda mayba ka mashquulsantaa yeliley raadiyowka dadka xiriirka la suubi xaaladoogaasi cusub todoba wasaaradda mayba bulshada soomaaliyeed mar kale iyo ka adkayaasa yeleyn intiyo idoosho ka ekaadan ama ku taxdaran faafowka cudurka siyeed waa nambarkanka damboy weliba leyna fadlan nookla qayb qaada xakameeyo kocdarka oraha tilmaamo caafimaadka ee sida joogtada una siin la wadaagahayna hobuun an wasaaradda caafimaadka yalka ari qodobkanka dambooye ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre iyo lama kumidda shaqaale sheeg magacaaba iska hirowka iyo maamulowka kaalmada adduunka anka talagali koorseedowka viruska covid sagaal sida la kuxusi habraaca hakubayax feyska ra-iisul wasaaraha mibaa usa diray dhammaan hay-adaha qaramada midoobey ee kaalmada bani aadanamiyo taageerada siya islamarkaasina ku caawiyo dowladda federaalk soomaaliya koorseedowka faafowka viruska covid sagaal lama sarkaal oo kumid a shaqaalo xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo maamule iska hirowka iyo agaasinka dhammaan kaalmada iyo dhaqaale lantargali la tacaalowka covid sagaal ee la siiyo dowladda federaalk dalkaxusi warqadun oo jawaab ahayti warqad kale oo laadi sadiidii maars labada kun iyo labaatankii landiri xafiiska ra-iisul wasaar ra-isul wasaaraha cabdiraxmaan shariif oo eh la taliyaga ra-iisul wasaaraga horumaryowka iyo xiriirka caalamiga maxamuud xuseen oo agaasimiga waxaada iska hirowka gargaarka iyo eh lamada sarkaal xafiiska ra-iisul wasaaraha xilsaar iska hirowka iyo agaasinka dhammaan kaalmada iyo dhaqaalaga lantargali la tacaalowka covid sagaal ee la siiyo xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan shariif iyo maxamuud xuseen iyo gobodee howlo maarewka iyo iskiirowka kaalmadiiyo dhaqaalaga lankataragale la tacaalowka covid toban sagaal ee la siiyo dowladda oona sidala kuxusi warqada wakiil wakiilku e guddiga qaran ee iskahirowka ee la tacaalowka xanuunka covid toban sagaal dowladda soomaaliya qalab caafimaad ku heli dalka talyaaniga qalab cusub oo la kabaarow cudurka covid toban sagaal iyo hadeeri magaalada caasimadda ee muqdisho sidiiya sheegtay wasaaradda caafimaadka ee federaalka qoraal kooban oo kubahay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa lanka mahadnagay dowladda talyaaniga hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo hay-adda raashinka adduunka ee w f b oo wadanka ku qeyb qaaday taageerada farsamo iyo liba dhiniga sahayda ee soomaaliya dowladda talyaaniga ymibaa la fahansanyaa antiya bidi baase lakagadow qalabka cusub ee xoojiyo awoodiya wasaaradda anglata intii dalka gudaashii kabaarta kiisaska la hariira viruska qalabka cusub ee laku heli xukuumadda roma iyo heka toosaas xilli wasaaradda hore ee insheegti inti shay baarka dhexe ee qaranka lakasuubi raydin habeeyaw islamarkaasina lakasuubi doona tijaabada coronavirus shay baarka dhexe ee qaranka oo lanku fiirsadu ay baahida dalka gudaashay anti laka suubi baaritaan cudurka corona iyo laka eri qoraal lahka bandhigi barta facebooka ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya hore in dalbati dhowr xabo oo makiinado laka tijaabiyo dheecaanada cudurka qaarsho meba la qorsheey anti landira xarumo maamul goboleedyada si lankula tacaala faafowka xanuunka covid toban sagaal kiisaska xanuunka soomaaliya iyo deeratuma ilaa ma qof konton isiyo jar ana n amuudi kono hore aan kufay lahaadey madaweynagii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo reetanka nagdi magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug madi amiigna ku hor usa safar deg degaanka bahay magaalada gaalkacyo xaaf oo sheegay intiusan tanaasuliyay shacabka galmudug iyo maalmo ka hor miba usa seeday magaalada dhuusmareeb isa o kulan lagaaday madaweynega galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor war kooban oo kubaya xafiiska madaweynagii hore ee dowlad goboleedka galmudug yamiba laga sheegay intii safarka deg deg ahay ee uusa kasaaday magaalada gaalkacyo uusan gaarhay isla markaasina reetankanagadi magaalada dhuusmareeb maalmood dararya la fila intii xaflad kooban laka qubada magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug isla markaasina xilkasi rasmi ah lanku wareejiyay madaweynega la dooraday ee galmudug axmed qoorqoor surunka warkaasi ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa ka jara cisbitaal maalintii lama daryaal us-oo ka jara qolka a c u-da ee la dhikaw dadka bukaanada eedka andoron miban uusa dareemahaya hataa deganaansho madi laka taageeri oxijin si uusan naafsada boris johnson oo laku helay cudurka covid toban sagaal ku dhowaada lama toddobaad ka hor oo lan qaaday cisbitaalka kiala bartamaga london maadaama uusa dareemay jiro daron dhufa laakiin xaaladiis iyo eed andorti saacado kureed madii uusa laku wareejiyay qeybta daryaalka deg dega ee konton ishan jarkun ee hogaamiye ingiriiska iyo dalshay mayba uusa wajahahaya halista cudurka safmareenka ee oo xukuumaddiisna qaadi tallaabooyin laga xakamayo coronavirus anka damboyntiina isbahaysiga sacuudiga ee yemanka dagaalamo waxaba joojina qaadeen ila waraadiya b b c da in sheegay intii xabad surin yowka dhaqangelyan khamiistay oona laka taageero dadaalada qaramada midoobay ee lakahaf yarow dagaalka shanta sano jarsaday isbahaysiga oo taageersan quwado milatariga ee reer galbeedka iyo la dagaalamaya xooga gaxoodiinta ee isbahaysiga leh iiraan ilaa bishii bili maarsa ee sanadii labada kun iyo toban shanta ma-ed inta ciidamada xootiyiinta saas oo kale sameeyi doonaan xabad sunyow dhinisho ee bili hore xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres mayba uuse ankuwerey dadka ku nool yemen intii surunjiyaan dagaalka ku hor tallaabana iyo qaadan islamarkaasina walwalba wadahadal laka dhammaay maadaama hata adduunka dhibaato eedwiinka hay cudurka coronavirus mayba uusan ku weerey xisbiyada dalka anti oo la shaqeeyan ergeyshay gaarka e oo use an xil saaray intii oo laku qabada arrimo dhibaatooyinka ku teegan dalkaasi dhibaatada jarta lan dhammaayay warkii akhyaara idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hiraabtan kula dareertan surunkaninka dhonyi qodobada wararkaan aan ku weynayna waliba ku mid ahay xaaladda degmada warlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo weli degan maybana weli meelase rooga wafdigii dowladda federaalk iyo koonfur galbeedku dareeri xubno meelase rooga oo waanwaanta kajaar waliba ku mid ahaa wasiirka cadaaladii garsoorka koonfur galbeed maxamed xuseen john maybana weli dareera dadaalada weli saas oo kale barbardareero kulamo odayaalka dhaqanka iyo bulshada iyo maamulka walaweyn iyo laweeldhadaaceen maybana la baaraha dadkii rabshadaha ku bilowdeen xaaladda colaadii walaweyn weliba ka amuday ahaana ka dhow labaatan qofa ra-iisul wasaaraha ingiriiskana xaaladiis weli eedalanku deyri ahaaye iyo oo xogayaha umuuraha dibadda wadankaasna si kumeel deer ee uusu xilkan ahaay madaweynagii hore ee galmudugna oo dhowaan dhuusmareeblaha ka dhawaay muddo deeri gaalkacyay reedahanka nagidii magaalada dhuusmareeb dhawaanna weliba la qorsheeyay inti dhiida xaflad uusu xilkanka ku wareejiyow madawiinaga cusub ee qoorqoor dowladda soomaaliya qalab caafimaada ku heli talyaaniga wararkaanna qeyb ku hay weli kaloo shalay gelinkii dambe muqdishon ka dhimiday qofkiin korey ee cudurka corona virus an amuuda da-diisna ama sanasheena konton siyeed jar yahayti wasaaradda caafimaadkana lama kumida shaqaalasha iyo cudurka laku helay shaqaalaha kale wasaaraddana walwal eed wiinaha wajahay